alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcala aalih wasaxbih wasalama tasliima kaiira ayib baabu man xaqaqa tawxiida dakhala aljanata bigayri xisaabi walaa cadaab baabkii horena wuxuu ahaa baabu fadli اtawxiidi wamaa yukafiru min adunuub towxiidka lagu sheegay baabka hore iyo towxiidka baabka dambe lagu sheegay waxay u kala duwan yihin fadal nacam a atawxiid اlkaamil weyi kan jannada lagu gelay bigayri xisaabin walaa cadaab towxiid اlkaamil in looga jeedana maxaa tusinaya man xaqaqa tawxiida baabka horena towxiidka lagu sheegay waa maxay udaaye ninkaas su-aasha udaaye a aslu tawxiid yaana kamil bayaanu ahaane qofka la yimaada asalkii tawxiidka gaalnimada lagaga badbaadayey sax jazaaka allahu khayra labada fadli maxay ku kala duwan yihin fadliga loo sheegay tawxiidka baabka hore ku xusan iyo fadliga loo sheegay tawxiidka baabka dambe ku xusan fadl fadli caama weyi fadlu الtawxiid fi lbaab اlأwl waa fadlu caam fadligana waa fadlu khaas oo ah dukul اljanة bigayri xisaabi walaa cadaab ayib taxqiiqu الtawxiidi bima yaxsul taxqiiqu الtawxiid bima yaxsul ay fadl bitarki ma yadaaduhu oo ah maxaa ka soo horjeeda min ashirki wاlbidcati wاlmacsiyati taxqiiqu tawxiid wuxuu ku xaasilayaa waxaa ka soo horjeeda in laga tago ama bsalaamati mima yadaaduhu aslahu aw kamaalahu min ashirki wاlbidcati wاlmacsiyati waxaa ka soo horjeeda in laga badqabo waa shirkiga bidcada macsiyada macsiyo qofka bani aadamkii mar walba kama badqabi karo waxaa looga jeedaa markay ka dhacdo markiiba inuu ka soo noqdo aladiina ida facaluu faaxishata aw dalamuu anfusahum dakaruu llaha faاstakfaruu lidunuubihim walam yusiruu calى ma facaluu wahum yaclamuun taas ayib taxqiiqu tawxiid lahu darajataan taxqiiqu tawxiid laba darajuu leeyahy nimankii shalay halkaan kusii maray waxay yidhaahdeen qolada galbeedkunbaad weydiisa annaga waxba nama weydiisa haddana maanta farta taagi maayaan marka laga reebo cabdullaahi haya cabdullaahi u bilow waa laba derajo alulaa taxqiiqun waajib ama darajatun waajiba iyo darajatun manduubatun sunna ah darajada waajibka waa maxay a darajada waajibkaa waa intii hore loo sheegay un bitarki ma yadaaduhu min ashirki walbidcati walmacsiya waa waajib inuu shirkiga bidcada iyo macsiyada ka tago si taxqiiqii waajibkaha u xaasilo darajada mustaxabka aye a iqbaalu alqalbi calى اllah nacam ayib kaa qolada fadhida safkaa tiirkaasaa xaggaa beri ka xiga xalaqatu imaam icuthaymiine tiirkaa ay ku qoranta yaa diyaara su-aasha soo socota yaa u diyaara ayaa istaag ina ibrahima kaana ummata qaanita lilahi xaniifa walam yakun min almushrikiin kelimaad ku jiraan macnahooda ku weydiinaya ummatan maxaa looga jeedaa qudwatan fi lkhayr mid khayrka dadka tusaale ugu ah qaanitan lilaahina daa'ima aacati lilaah mid si joogtaa ilaahay u adeeca xaniifanna muqbilan calى اllahi bالtawxiid walaasimuna almaylu can الshirk xaniif asal ahaan waa almuqbil calى اllah bالtawxiid shirkiga waxaa loo sheegaya inuu ka laazimaya uu ka dhalanaya ka leexashada shirku walam yakun min almushrikiin ay faaraqahum khaalafahum fi kuli ma yafcalu min albaطil faaraqahum biاlqalbi wاlisaani wاljawaarix jazaka allahu khayra ayib yaa ku xiga safkaa ku jira maya adigu kuma jirta kasoo horeysa adigu waa inta idinka dambeysa ilaa akhir saf aye fadl waqum aayaddaasi alay ka tusinaysaa ana man xaqaqa tawxiida dakala janata bigayri xisaabi walaa cadaab sax hadihi اlawsaaf alati waصف اllah bha ibrahima tdul عalى أnhu kana muxaqiqa للtwxiid man itaصfa bhadi الصifaat fahuwa muxaqiq للtwxiid sax inuu jannada gelayana bغayri xisaab wala cadaab waxaa tusinaysa inu hi in aayadda ka mido lakin aanu mualifku sheegin wa inahu fi اlaakhirati لمن الصالحين الصالح في الآkhرana مxaa nihi الفاiز soo maha waa ka guuleysta آkhر أعdم الفوز في الآkhirana waa maxay darajada udaay udaay darajada guusha u sareysa في الآkhira waa maxay دخuل الجنة بغayri xisاaب ولا عdاab inuu صفاaتkaa نبي ibrاhيم lahaa waxay tusinaysaa أنه miمن xaqqa التwxيid وإنه في الآkhiraةi لمن الصالحين waxay tusinaysaa أنه مiمن يدخل الجنة بغيri حساaب ولا عdاaب جزاك الله خيرا meesha rag baa fadhiya ma شhاء الله waa yahay والذيna هم بربهم lا يشhركوuن alay ka tusinaysaa qoladaa ilaahay u amaanay inay توxيidka تaxqiijiyeen أثنى الله عaليهم بmaada مxuu ilaahay ku amaanay aye أثنى الله عليهم بأنهم لا يشhركوna أي نوع من الشhirك في أي وقت من الأوقات نوع شhirكa ka mid inaanay samayn لا كبير ولا صغير وkti وktiyada ka midna شhirكi inaanay samayn فhذا يدل على أنهم xققوا التوحيid inay جanada gelayan بغيri حساaب ولا عdاaبna hagaynu ka qaadan a ulaaئika yusaaricuuna fi اlkhayraat wahum lahaa saabiquun wman kana saabiqa fi اdunya fahuwa saabiq fi اlaakhira acdamu sabqi fi laakhirana waa maxay dheeraynta ugu weyne qofku aakhiro u dheereeya dada kale u ka dheereeya dukulu اljanati bigayri xisaabi wala acdab jazaka اllah khayra la antum rijaal ma sha allah aye xadiiثu xusein ibn cabdiraحmaan waa xadiiثu bureyda ibn xuseyb laba xadiiث baa isku jiraya xadiiث ibn cabaas haluu ka tusinaya ana man xaqiqa tawxiid dakla اjanata bغayri xisaabi wala cadaab waa idinka un laynkiini weyi maanta halkaasay fadhidaay halkaasay ka shidantay ma odhan jireen luqada dambe aye xadiidkaasi alou ka tusinaya ana man xaqiqa tawxiid dakala janata bigayri xisaabin walaa cadaab laynku saasuu u taxanya ilaa sacad laga gaadho inaanad ku jirin amoodi sacdow hadda waa daliilka ugu sariixsan hadda haddaad kaa gara weydaan yuxbitu maa sabaq aye may kuma noqonaysa ragga kalaa la rabaa xadiidkaasi haluu ka tusinaya ana man xaqaqa tawxiida dakhala aljana bigayri xisaabin walaa cadaab aad ka soo horeysaa qolada la doonaya adu aye waktigana alwaqt xadiidka yaro akriya bimujarad alqira'ad ku garan karta imise nin baa jawaabay saddex nin soo ma albaqiya maada yacmaluun akriya xadiidka ma cindakum jawaab haye fadl wmacahum sabcuuna alfa yadkhuluuna aljanata bigayri xisaabin walaa cadaab toddobaatan kaa kun maxay jannada ku galeen ee tusinaya inay tawxiidka xaqiijiyeen hum aladiina laa yastarquun walaa yaktawuun walaa yatatayaruun wa calىa rabbihim yatawakaluun jazaka allahu khayr halis baad gasheen laakiin marbaad dhici gaadheen taxqiiqu tawxiidka xadiidka ku xusan taxqiiqii derajadii waajibka ahayd ba mise waa tii mustaxabka ahayd fadl ninka xagga dambe fadhiistay haddana farta taagaan u jecelaya aye ha waa mustaxabkii sax الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ودرس قشن هذا كم إذا دروست كتاب التوحيد باب الخوف بقيه بابيا من الشرك الشرك قال بقه مقصود كباب كوحويه بيان وجوب الخوف من الشرك بيان وجوب الخوف من الشرك بقاها الشرك لغا بقو واجبنimadiisa in la cadeeyo المقتضي للحذر منه واجتنابه المقتضي للحذر منه واجتنابه بقو dhan maaha bقaha loo jeedaa waa baqaha keensanaya almuqtadi lilxadari minhu qofku shirkigi inuu ka digtoonaado waijtinaabi uu kana fogaado baqaha loo jeedaa waa kaas almuqtadi lilxadari minhu waijtinaabi waa baqaha keensanaya shirkigii qofku inuu ka digtoonaado kana fogaado waay ashirku fi lugati اlcarab المsاواة والمkخhaaلطة والمشhaaركة المsاواaة sinaanshaha والمkhaaلaطaة isdhexgalka والمشhaaرaكة iyo wadaaga wax la wadaago intaba shirki waa la idhaahdaa شharcanna shirki الshirku lahu macnayaan sidii tawxiidka oo kale maعنى cاam macno guud macnahaas guud oo ah jaclu shayin min xuquuqi اllahi wa khasaa'isihi ligayrihi tawxiidkun buu ka soo horjeedaa jaclu shayin min xuquuqi اllahi wa khasaa'isihi ligayrihi shay ka mida ilaahay xuquuqdiisa iyo waxyaabaha uu la gaarka yahay cid aan ilaahay ahayn in loo yeelo nabigaa yidhi calayh الsalaatu wasalaam markii la weydiiyey ayu dembi acdam dembi keebaa u weyn an tajcala lilahi niddan wa huwa khalaqak inaad ilaahay u yeesho midaad la masaynayso fii xuquuqi wa khasaaisi iyadoo ilaahay uu yahay ka kelidii ku abuuray wاlmacna alkhaas macnaha gaarkee shirkigu leeyahay waa shirku fi اlcibaada wa jaclu shayin min alcibaadaati ligayr اllah towxiid اlcibaadu ka soo horjeeda jaclu shayin min alcibaadaati ligayr اllah shay cibaadaadka ka mid a ilaahay cid aan ahayn in loo yeelo wayanqasimu shirku ilaa qismayn shirkigu wuxuu u qeybsamaa laba qeybood shirkin akbara shirki weyn wa shirkin asgara iyo shirki yar sida xadiidka baynu ku arki doonno ashirku alakbar wa jaclu shayin min xuquuqi illahi wa khasaa'isihi ligayrihi wayakhruju yakhruju bihi alcabdu min almila jaclu shayin min xuquuqi illahi wa khasaa'isihi ligayr illah yakhruju bihi alcabdu min almila tacriifkii shirkiga ee guud ayuun baynu intaa ku daba darayna waa shay xuquuqda ilaahay khasaa'istiisa ka mid a ilaahay cid aan ahayn in loo yeelo taasoo addoonku diinta uu kaga baxayo yakhruju bihi alcabdu min almilati shirku lasqarna waa jaclu shayin min xuquuq illahi wa khasaaisihi ligayrihi intaa isku mid bay ka yihin laa yakhruju bihi alcabdu min almila taasoo addoonku aanu diinta kaga baxayn shirkulasqarka culimada markay tacriifinayaan qaarkood waxay yucarifuuna yucarifuunahu bidikri amhilatihi faqat shirkulasqarka waxay ku qeexaan inay tusaalayaashiisa un sheegaan culimada qaarna waxay dhahaan shirku lasqar waa kulu maa kaana wasiilatan ila shirki alakbar sida sicdii oo kale wax kastoo addoonka shirkulakbarka gaadhsiiya magaca shirki ha lagu sheego sharcigu ha ku sheega mayaanu ku sheegine ayaa shirkulasqara kulu maa kaana wasiilatan ila shirki alakbar culimada qaarkoodna waxay idhaahdaan waa ma ataa fi الnusuusi anahu shirku walam yasil ilaa xaddi shirki اakbar waa wax kastoo adiladu ay shirki ku sheegtay laakiin lam yasil ilaa xaddi shirki اakbar shirkulakbar xadkiisa aan gaadhin nawowiya baa sidaa ku qeexa ibn اlqasim iyo ayib shirkulakbarka iyo shirkulasqarka hunaaka furuuqu bayna shirki alakbari wa shirki alasqar waxyaaba waxaa jira shirkuakbarka iyo shirkulasqarku ay ku kala duwan yihin shirkulakbar waa mukhrij min almila washirku lasqar laa yukhriju min almila shirkulakbarka qofka ku dhaca diintu kaga baxaya laakiin shirkulasqarka diinta lagagama baxo ashirku alakbar yakhludu saaxibuhu fi nnaar ida maata caleyh shirkuakbarka qofku hadduu ku dhinto naartu ku waaraya washirku lasqar laa yakhludu saaxibuhu fi nnaar qofka ku dhintaa naarta ku waari maayo ashirku lakbar yubiixu dama saaxibihi shirkulakbarku wuxuu xalaaleeyaa qofka sameeya dhiiggiisa wa maalihi wa cirdihi dama saaxibihi wa maalihi wa cirdihi iyo maalkiisa iyo cirdigiisa washirku lasqaru laa yuxilu shay-a min dalika laakiin shirkulasqarku intaa mid ka mida ma xalaaleeyo qofka shirkulasqar sameeye dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo lama xalaashan karo ashirku lakbar yuxbit alcamal shirkulakbarku camalkuu buriyaa camalkii uu raacay iyo intii ka horreysayba laqad uxiya ilayka wailى ladiina min qablika lain ashrakta layaxbaطana camalka walatakunana min alkhasiriin washirku اlasgaru yuxbit اlcamal aladi qaaranahu faqat ashirku اlasgar yuxbit اlcamal aladi qaaranahu faqat washirku اlasgar yuxbit اlcamal aladi qaaranahu faqat shirkulasgarku wuxuu buriyaa un camalka uu raaco salaad baa tukatay shirkul asqar baa dhexdeeda samaysay salaadaasu baa buraysa laakiin acmaashii kale ee qofku horteed uu sameeyey ilaahay daraaddii uu sameeyey shirkul asqarkaasi burin maayo waxyaabahaasay ku kala duwan yihiin ashirkul asqar ashirku lakbar laa yakunu lisaaxibihi xasanaatu fi laakhira ashirku lakbar laa yakunu lisaaxibihi xasanaatu fi laakhira shirkul akbarka qofka sameeya wax xasano aakhiro uu ku leeyahy ma jirto waqadimnaa ilaa maa camiluu min camali fajacalnaahu habaan manhuura waa kadhi ilahi subxana wa tacaala waqad yakunu lisaaxibi shirki اlasqari xasanaat fi laakhira waqad yakunu lisaaxibi shirki اlasqari xasanaatu fi laakhira lakiin qofka shirkulasqarka sameeya waxaa dhici karta in aakhiro uu xasanaad ku yeesho arrimahaasay ku kala duwan yihin sheekhu raximah اllahu tacaala baabka wuxuu ku sheegay shan daliil aayad qur'aana laba aayadoodoo qur'aana iyo saddex xadiid intaynaan u tegin adilada waxaan i yar idinka xusuusinayaa muujibaat اlkhawfi min ashirki muujibaat اlkhawfi min ashirki waxyaabaha waajibinaya qofku shirkiga inuu ka baqo waxyaabaha keensanaya ee sababaya qofku inuu shirkiga ka baqo waaxid ana fii bacdihi khafa'an ana fii bacdihi khafa'an shirkiga berhki wuu qarsoon yahay waxaa dhici karta qofku isagoon dhaadahayn oon dareensanayn inuu ku dhaco ana fii bacdihi khafa'an shirku lkhafi shirki la idhaa ayaa jira waxaa dhib kale qarsoonna bani aadamka waxaa ku beran in aada uga baqaan oo haddii lagu dhaahdo jiidda waxa weeyaan miina ku aasan jiidda meristeediiba waad iska ilaalinaysa ila miinadu inay halis tahay baad og tahay mana arkaysid miinadii haddaad arkayso waad garab mari lahayd athaani sababta labaad shirka in laga baq keenta waa karat alwaaqiciina fiih kahratu alwaaqiciina fiih dad fara badan ayaa shirkiga ku dhacay oo laga yaabo in adiga kaa caqli badnaayeen ay kaa aragti dheeraayeen markaa taasi maxay sababaysaa inaad aada uga baqdo haddii lagu dhahdo xanuunkii dad badan buu ku dhacay baqaa ku gelaya soo ma marka shirkigu waa xanuun dad badan ku dhacay weeye horaysiyo dambaysaba athalith khawfu almuxaqiqiina litawxiidi minhu khawfu almuxaqiqiina litawxiidi minhu kaibrahima wamuxamadi calayhima asalaatu wasalaam khawfu almuxaqiqiina litawxiidi minhu dadkii towxiidka xaqiijiyey darajada u sarreyse ka gaadhay ayaa shirkiga ka baqaayey wajnubnii wa baniya an acbud alasnaam acuudu bika allahuma ini acuudu bika an ushrika bika wa ana aclam nabi maxamed baa ka baqaya o ilaahay ka magan gelaayey marka dadkii towxiidkooda u dhammaystirmay waxa ay ka baqeen dee adigoon darajadaa gaadhin inaad ka baqdo way ka awleysantaho way ka mudan tahay alraabic soo maa arrinka afraad ikhbaaru nabiyi biwuquucihi fii ummatihi ikhbaaru nabiyi sala allahu alay wasalam biwuquucihi fii ummatihi ikhbaaru nabiyi sala allahu alayhi wasalam biwuquucihi fii ummatihi oo waranka uu rasuulku ku waramay inuu shirkigu ummaddiisa ka dhex dhici doono macnaa dadkii rumeeyey nebi maxamed qaar ka mida inay shirkiga samayn doonaan dee kuwaa inaad ka mid tahay garan maysa taasi baqay kugu beeraysa insha allah ba abwaabta dambe ayaanaynu ku arki doonaa waayahay asaadis alkhamis arrinka shanaad ee sababaya shirkiga in laga baqo wa shidaة khaطarihi wa kahraة sharihi fi اdunya wاlآkhira shidaةu khaطarihi waa halistiisoo daran wa kahraةu shari iyo sharkiisoo fara badan fi اdunya wاlآkhira addunya iyo aakhiraba waxyaabaas maxay sababayaan inuu qofku ka baqo shirkiga hamaraة اkhawf min ashirki waa maxay midhaha ka dhalanaya baqaha qofku uu shirkiga ka baqo insha allah markaynu adilada dhamayno ayaynu sheegi doonaa hamaratu اlkhawf min ashirk wa qowli اllahi tacaala buu u baabi ilaahay uhi ina allaha ilaahay laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bihi ishraakan bihi shirki yeelis loo shirki yeelay ilaahay ma dhaafo wayakfiru waa dhaafaa ilaahay maa duuna daalika wixii shirkiga ka sokeeya ee dembi ah liman yashaau cidduu doono ayuu u dhaafaa marka aayaddu waxay ku saabsan tahay maa bacda almowt wixii geerida ka dambeeyay ku saabsantahay alaaya tatacalaqu bima bacda almowt aayaddan waxay ku saabsan tahay wixii geerida ka dambeeya ama fi lxayaat faina allaha yakfiru likulli man taab qofku intuu nool yahay hadduu toobad keeno dembigiisu intuu doonayaba ha gaadhsiisnaadee ilahay waa u dembi dhaafaya oo waa ka ilaahay subxana watacala yihi qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calى anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ay liman taaba minha waa ka toobad keena in allaha laa yakfiru ishraakan bihi ay idaa maata caleyhi alcabdu wey waa hadduu addoonku isagoo shirkigu weli samaynayo geeriyoodo wayakfiru maa duuna dalika wixii shirki aan ahayna dembi ah gaalnimo aan gaadhsiisnayn liman yashaa goorma fi laakhira oo dadkii ahlu tawxiidka ahaa iyagoo dembiye kala samaynaya dhintay ayaa laba u qaybsamaya qaaruu ilaahay u dembi dhaafo oo cidduu ilaahay doono ah oo naarba aanis arag dembiyadooda naaraan ku gelin iyo qaar ilaahay dembiyadooda naaruu ku geliyo laakiin tawxiidku marka dambe uu ka soo saaro oo aan naarta ku waarin waayo aayaddani halkay naga tusinaysaa shirkiga in laga baqo maa yuujibu cadama makfirati dembi fi laakhira maa yuujibu cadama makfirati dembi fi laakhira faxaqu an yukhaafa minhu waxaa waajibinaya qofka inaan loo dembi dhaafin aakhiro xaqiisu waa maxay xaqu waa maxay an yukhaafa minhu waa in laga baqo marka ilahay wuxuu inoo sheegay annahu laa yakfiru liman maata cala shirk fa yajib alkhawfu minhu marka qofka shiri ku dhintay ilahay inaan u dhaafayn buu inoo sheegay marka waxa in lagu dembi dhaafi waayo aakhiro sababaya dee inaad ka baqata miyaan ahayn waa inaad ka baqatid wey shirkiga marka aan la dhaaf ahayn shirkiga weyn in qofka ku dhinta aan loo dhaaf ahayn waa la isku waafaqsan yihi laakiin shirkul asqarku ma macaasida kaluu la mid yahayo ilaahay qofku doonu u dhaafayaa qofku doonana naartuu ku geynaya ahlucilmigu masalada waa isku khilaafeen akaru ahlicilmi waxay yidhaahdeen saaxibu shirki alasqar waa taxta almashiica ka saa'ir alkabaa'ir qofka shirkul asqar ku dhintaa doonista ilaahay buu hoos yaallaa sida dadka kale dembiyada waaweyn ku dhinteen gaalnimada aan ahayn oo in sha allahu gafara lahu wain shaa cadabahu hadduu doono ilaahay waa u dhaafaya hadduu doonna ilaahay wuu cadaabaya waxaana yidhaahdeen aayaddan shirkul akbarkuun baa looga jeedaa in allaha laa yakfiru an yushraka bihi ishraakan bihi shirkul akbar baa looga jeedaa waxaana taa tusinaya bay yidhaahdeen aayaddu gaali gaalo kufaar ayay ka hadlaysa ee muslimiin shirkil asqar ka dhacay kamay hadlahayn waxaa kaloo tusinaya bay yidhaahdeen aayadaha siyaaqa noocana qaabka aayaddan u socoto aayadaha kale ee la midkaa ee qur-aanka ku jira sidan oo kale u dhigani shirkigay ka hadlayaan waa shirkul akbar halkaasay mariyeen culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya aayaddu akbar iyo asqarba way koobsanaysaa cumuumkeeday qaateen laa yakfiru an yushraka bihi oo anta iyo ficilka masder baa laga dhigaya ishraakan bihi ishraakana nakiray noqonaysaa nafyi uu ka horeeyo laadaasi ay faa'idaysay nakiratu fi siyaaqi nafyina tufiid alcumuum sheikhulislaam ibnu taymiya ayaa ka mida culimada saa ku tagtay iyo bacdu culamaai dacwa sida babatiin iyo cabdiraxmaan ibnu qasim iyo wallahu aclam biraajix ayib wa qaala wuxuu yihi alkhaliilu calayhi salaam nabiy llahi ibraahim sida ilaahay uu ka sheegay wajnubnii iga fogee aniga iyo wabaniya inamadaydaba an acbud alasnaam ee min cibaadati alasnaam asnaamta caabudistooda naga foge maa alaba alinsaan tajniibahu wa mima yukhaafu minhu qofku wuxuu dalbay in laga fogeeyo o laga badbaadiya waa maxay wuxuu ka baqanayo waxaa iga ilaali qofku hadduu kura waxaas waa maxay oo wuxuu dhibsanayo oo uu ka baqayo marka aayaddanina in laga baqo shirkiga waxay naga tusinaysaa lianna ibraahima khaafa minhu wa huwa imaam lmuwaxidiin min almuxaqiqiina litawxiid nabiy llahi ibraahim oo ka mida kuwa tawxiidka xaqiijiyey muwaxidiintana imaamkoodii ah ayaa shirkiga ka baqay fagayruhu awlaa bilkhawfi minhu marka ciddaan darajadaa gaadhin ayaa u mudan inay shirkiga ka baqaan walihaada buu uhi ibraahim taymi sida ibnu jariir uu ku wariyey tafsiirkiisa waman ya'manu lbalaa'a bacda ibraahim balaayadaa shirkiga la yidhaahdo yaa ka aamin noqon kara oo odhan kara anuu kama baqanayo nebi ibraahim dabadi nebi ibraahim baaba ka baqee sidaanaad adigu uga baqahayn kadalika nabiy llaahi maxamed alayhi salaatu wasalaam saynu sheegnay naftiisa ayuu shirkiga uga baqay marka ma khaafa minhu khawf lmuxaqiqiina litawxiid min ashirki waa muujibu lilkhawfi minhu dadkii tawxiidka xaqiijiyey baqaa ay shirkiga ka baqeen muxuu waajibinaya shirkiga in laga baqo oo dadka kale se iyaga uga baqayeen si ka daran ay uga baqaan wa fi lxadiidi xadiidka waxaa kusoo aroortay akhwafu maa shayga loogu baqo badan yahay ee akhaafu calaykum aan idinka baqaya idinka nebigu saxaabadiisuu toos ula hadlayay waana hadal ummadda o dhan ku socda ashirku lasqaru waa shirkiga yar horeynu u qeexinay fa su'ila canhu shirkulasqarkaa nebiga la weydiiyey fa qaala nebigu wuxuu uhi alriyaau waa istusnimada oo carafa nabiyu ashirka alasqara bimihaalihi shirkulasqarka nebigu muxuu ku qeexay tusaale inuu u sheegay un wa calaa hada faqis bay ka dhigan tahay waa riyaag iyo waxyaabaha la midkaae tusaalaan ku siiyey inta kalena uga qiyaas qaado riyaaguna baab buu inoogu iman doonaa aynu ku arki doonaa tacriifkiisa biidn illahi subxaana wa tacaala halkiisaynu ugu tegi doonaa marka ma khaafa anabiyu calaa asxaabihi faxaquhu an yukhaafa minhu wuxuu nebigu saxaabadiisii uga baqay dee wuxuu mudan yahay in laga baqo saxaabada waynu garanayna iimaankoodu heerku joogay aqoontoodu heerkay gaadhsiisnayd ikhlaaskooda iyo tadxiyadana furista ay diinta u sameeyeen maca hada kulihi yakhaafu calayhim الnabiyu min ashirki اlasqar intaasiba iyadoo ay jirta haddana nebigu alayh الsalaatu wasalaam muxuu uga baqay saxaabadiisa shirkulasqarka marka wuxuu nebigu saxaabadiisa uga baqay muhaajiriin iyo ansaarba iyagoo lahaa dadka kale inay ka baqdaanna aad bay u mudan tahay oo ay ula gudboon tahay oo nebigu saxaabadiisa wuxuu uga baqay dee wuxuu ogaaday inuu ka dhici karo isla markaa halisnimadiisana rasuulku alayh salatu salaam uu yaqaanay dadka saalixiinta ee ahlu tawxiidkaa waxa loogu baqa badan yahay waa shirkulasqarka leada sheikhu lislaam ibnu taymiya wuxuu idhaahdaa dadka ahlulcilmiga iyo dalabatulcilmiga iyo shaydaanku wuxuu aada ugula dadaalaa shirkulasqarka shirkulakbarki way yaqaaniin halistiisa yaqaaniin aad bay isaga ilaalinayaan wax xadu nafsiya dheef naftu ay leedahay oo ku jirtaana ma jirto laakiin shirkul asqarka shaydaanku wuxuu kaa dhex tusayaa gaar ahaan riyaaga dheef naftaadu ay ka helayso yaani waxay naftaadu ka helayso kaa dhex tusaya wuxuu ku odhanayaa camalkaa qurxi aad ilaahay daraaddii marka hore u samaynaysa dheeree codkaaga wanaaji dadku ha ku maqlaan ha ku arkaan ha ku ammaanaan dhexdood derajo aad ku yeelata uu kullu goynaya markaa وعن بن مسعوuد رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahi قاala wuxuu yihi maن maata qofka dhinta whuwa xaal huwa isagu ydcو yجcal u yeelayo لilaahi ilaahi nidا mid uu la madsaynayo nid waa almahiil والنaظيir والshabيh shayga shayga la midkaa shabaha u dhigma ayaa nid la idhaahda الند هو المثيل والنaظير والشhبيه miduu la masaynayo manaa uu la simayo وهuو ydcو yجcل isagoo u yeely للahi ilahy nidا ay ma yusaawi bه miduu ilahay la simayo dakla naar naarta ayuu kaasi gelaya rawaahu البخاري ducada marka xadiidka lagu sheegay labadii nooc bay soo gelaysaa ducaaءu cibaada cibaadaadkii o dhan iyo ducaaءu masأala waa baryadii labadu way soo gelayaan ereygaa min duni oo yadcuu niddan ay min duni illaah ilaahay sokadii in sha allah ereygaa min duni illah macnaha uu leeyahay abwaabta dambe ayaynu ku arki doonaa xadiidkan halkuu inaga tusinayaa inay waajib tahay shirkiga in laga baqo maa yuujibu dukhuula الnaar alxadiidu dala calى ana shirka yuujib dukhuula naar soo ma xadiidku wuxuu tusiyey shirkigu inuu waajibinayo qofkii ku dhintay inuu naar galo wamaa yuujibu dukhuula الnaar wajaba alkhawfu minhu wixii waajibinaya qofku naar inuu ku galana in laga baqaa waa maxay waa waajib qofka naar yaqaanaa wax allaale waxaa naarta in la galo sababaya aad iyo aad buu uga baqaya walimuslimin waxaa u sugnaaday oo can jaabirin radi allahu canhu ka wariyey ana rasuula اllahi salى اllahu alيh wasalam qaala wuxuu ihi man laqiya allaha ka ilaahay la kulma ay maata baa loo jeedaa ka geeriyooda laa yushriku bihi isagoon ilaahay u shariik yeelan shay-an shaynaba dakhala aljana jannadu galaa waman laqiyahu kala kulmaa ilaahay yushriku bihi isagoo u shariik yeelaya shay-anna dakhala naar naarta ayuu gelayaa marka xadiidkana muxuu tusiyey dala alxadiid calaa ana shirka muujibu lidukhuuli naar wama kaana muujiban lidukhuuli naar wajaba alkhawfu minhu xadiidku wuxuu tusiiyey shirkigu inuu sababayo qofkii ku dhintay inuu naar galo weliba hadduu shirkul akbar yahay uu ku waaro wixii naar gelisteeda sababaya in laga baqaana waa waajib caqlan wa sharcan caqli ahaan iyo sharci ahaan labadaba haddaba hamaraat اlkhawf min ashirk baqaha shirkiga laga baqanaya adiladu ay tusisay midhaha ay tahay inay ka dhashaan waa maxay yacanaa khawfkaasi muxuu kugu waajibinayaa markaad shirkigii ka baqato ma shirkigan ka baqanayo unbaad odhanaysaa meel baad iska yuururaysa baqahaasi waa in midha ay ka dhashaan arrinta koobaad athamarat اluulaa waa an yatacalama shirka liyaxdarahu waa inuu qofku shirkiga barto si uu uga digtoonaado an yatacalama shirka liyaxdarahu arrinta labaad an yatacalama tawxiida liyuxaqiqahu qofka shirkiga ka baqay waa inuu tawxiidkii barto si uu tawxiidka u xaqiijiyo arrinta saddexaad an yaxdara min alwuquuci fi shirki ku dhicista shirkiga iyo samayntiisa waa inuu ka digtoonaado oo waxyaabaha shirki inuu ku dhaco xataa u sababi kara daraa'icdii wasaa'ilu shirki waa inuu ka fogaado arrinta afraad an yastaciida billaahi minhu inuu ilaahay ka magan galo waxaad ka baqanayso cidda awood u leh inay kaa difaacaan ayaad ka magan gashaa soo ma marka shirkiga markaad ka baqato waa inaad ilaahay ka magan gasho siduu rasuulkuba calayh isalaatu wasalaam uu samayn jiray ilaahay subxana watacaala uga magan geli jiray kuwaasi ayaa hamaraadka ka mida kuwo kaloo badanna way jiraan fiihi masaa'il aluulaa masalada koobaad alkhawf baqaha laga baqo min ashirk athaaniyatu ana ariyaa riyaagi ee istusnimadii min ashirki waa shirkiga nooc ka mida marna shirkul akbar buu riyaagu noqdaa marna asqar baabu maa jaa fi riyaai baynu ugu tegi doonaa athaalithatu anahu riyaagu min ashirki اlasqar shirkul asqarku ka midi araabicatu anahu riyaagu akhwafu ma waa shayga loogu baqo badan yahay yukhaafu minhu looga baqo cala saalixiin dadka wanaagsan san hore idinku sheegay alkhaamisatu qurbu اljanati jannada dhowaanshaheeda iyo wanaari naarta dhowaanshaheeda min alcabdi addoonka labaduba ay u dhow yihiin macanaa hal camaloo qofku uu sameeyey baa sababi kara inuu jannada galo hal camalla muxuu sababi karaa inuu naarta galo oo qofkii shirki ku dhintay khalaas dakhala naar kii tawxiid ku dhintayna dakhala aljanna labaduba way ku dhow yihiin asaadisatu aljamcu kulminta la kulmiyey beyna qurbihimaa jannada iyo naarta dhowaanshahooda fii xadiidi waaxidin xadiid qura lagu kulmiyey waa si uu qofku markaa wixii jannada gelisteeda sababaya ugu dadaalo wixii naar gelisteeda sababaya inuu uga fogaado asaabicatu ana man laqiyahu ka ilaahay la kulma ee bimacnaa maata dhinta yushriku bihi isagoo ilaahay u shariik yeelaya shay-an dakhala naar si xaqiiqo la hubo naar buu geli doonaa walow kaana haba ahaadaba qofkaasi min acbad innaas dadka kau cibaado badan mar haddii xayaatadiisi iyo noloshiisa shirki ay ku khatimantay inahu man yushrik biاllah faqad xarama allahu calayhi اljanna wama'waahu الnaar wama lilظaalimiina min ansaar weyi jannadu mamnuuc bay ka tahy mar hadduu shirkulakbar ku dhintay hoygiisuna waa naar wax allaale wuxuu cibaado samayn jirayna shirkigaasaa burinaya walaqad uxiya ilayka wa ila ladiina min qablik lain ashrakta layaxbaطana camaluk walatakuunana min alkhaasiriin athaaminatu masalada sideedaad almas'alaة اlcadiima waa masalada weyn ee baabka ku jirta waa su-aalu اkhaliil nabiy llaahi ibraahim waa weydiintiisa lahu naftiisa u weydiiyey ilaahay iyo walibaniihi inamadiisaba wiqaayata cibaadati اlasnaam asnaamta caabudistooda in laga ilaaliyo ama ilahay inuu ka ilaaliyo baryada ilahay uu ka baryey waman ibraahim saynu baabkii hore ku aragnay ibraahim kaana muxaqiqa litawxiid wasala min atawxiidi gaayatahu wa nihaayatahu tawxiidka mid xaqiijiyey buu ahaa yani oo dhamaystiray oo halkii u dambeysay ka gaadhay wa maca haada muxuu ka baqanayaa shirki buu ka baqanaya inuu shirkiga ka baqanayo maxaa u daliila baryada ilaahay uu ka baryayo isaga iyo inamadiisaba inuu ilaahay shirkiga ka fogeeye markaynu aayadda marayna waa inagii tilmaanay qofku wuxuu dalbo in laga fogeeyo inuu yahay wax uu ka baqanayo marka masalo weyn maxay ku noqotay nebi ibraahim uu tawxiidka darajadaa ka gaadhay baa shirkigii ka baqanaya marka dadka kalen derajada aan gaadhin ayaa u mudan inay shirkiga ka baqaan oo ay la yimaadaan dabeetana amarada iyo midhaha baqahaasi ay tahay inuu dhalo taa dad dadka in badanoo ka mida xaalkooda uu khilaafsan yahi iyagoon laa ilaha illaa macnida si fiican u garanayn shirkiga xaqiiqadiisii aan garanayn iyo halistiisii oo tawxiidka darajo sare aan ka gaadhin ayay haddana in shirkiga laga hadlay iyo tawxiidka iyo waxaan macno badan samaynahayn ba u arkaan waxay leeyihin annagu dad muslimiina baanu nahay oo tawxiid baanu ku dhalanay waxaan xusuustaa annagoo maka joogna ayaanu masaajid ka soo baxnay nin odayo weyn oo reer hargeysaabaa ku jiray dadka masaajid ka soo baxay oo weliba kollay aniga ilama muuqda ee laakiin isagu culimo isku tiriya dabeetana waxaa lagu qeybiyey masaajidka kitaabo yaryar oo qaarkood ay tawxiidka iyo shirkiga ka hadlayaan markaasa intuu sidaa u egay buu ihi shirki shirki shirki un bay leeyihin xagguu shirkigu joogaa makaa baynu joognaabeen fahal haada yakhaafu min ashirki calaa nafsi qofka hadalkaa lima qof naftiisa shirki uga baqaya ma qof naftiisa shirki uga baqaya maha qofkaas oo qof isdhigtay weeye walacalahu yaqacu fi shirk waxaana laga yaabaa isaga laftiisu shirkiga inuu ku dhaco lakin xaqiiqada shirkigaanu aqoon shirki wuxuu u yaqaanaa uun sanam in loo sujuudo ama wax loo gowraco ama la baryo awliyadan la baryayi iyo kuwan loo gowracayi iyo kuwan loo nadrayi iyo waxaasoo dhan shirku uma yaqaanee magac kaluu shaydaanku ugu bixiyo la dhaa tawasul nacam waa tawasul baan lena waa tawasulu abi jahlin wa abi lahbin maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa waa tawasulkii abulahab iyo abujahl alcaashiratu fiihi baabka waxaa ku jira tafsiru laa ilaha ila allah kama dakarahu lbukhaariyu sida bukhaari uu sheegay ataasicatu ictibaaruhu ku cibro qaadashada uu ku cibro qaatay nebi ibraahim bixaali akhar dadka badankooda xaalkoodu sidii liqowlihi rabbi inahuna asnaamtaasi adlalna waxay lumiyeen kaiiran in badan oo min annaasi dadka ka mida marka akhariye muu sheegine bixaali kaiirin ama bixaali kaiiriin saasaa fiicnayd in la idhahdo lakiin waaqaca ayuu eegay sheekhu oo kaiiran taasi waa akarka weeye waa inta badan ayay asnaamtii waxyaabaha ilaahay sokadiila caabudaa ay lumiyeen sheekh ibn cuthaymiin wuxu uhi laysa fi laayati ma yadulu cala alakariya wainama dalat cala alkarati inta badan iyo in badan way kala duwan yihin soo ma marka in badan ayay lumiyeen buri nebi ibraahim ee inta badan bay lumiyeen mu odhan waa tii aynu sheegnay maxaynu nidhi karat lwaaqiciina fiihi waxyaabaha shirkiga in laga baqo waajibinaya maxaa ka mid ah dadka shirkiga ku dhacay badnaantooda marka nebi ibraahim inuu shirkiga ka baqo taasaa sababtay alcaashiratu fiihi baabka waxaa ku jira tafsiru laa ilaaha ila allah kama dakarahu lbukhaari sulaymaan ibn cabdillahi wuxu markuu maslada fasir yani ana maana laa ilaha illa tarku shirk baabka waxaynu ka faa'idaysanaynaa laa ilaha illa macnaheedu inuu yahay shirkiga in laga tago wa ifraad اllahi bاlcibaada ilahay ina cibaadada loo gooni yeelo wاlbaraءaةu miman cabada siwaahu lagana beri noqdo cidda caabuda cid aan ilaahayn kama bayanahu اxadiid siduu xadiidku cadeeyey nacam alxaadiyaةa caشhara masalada koobiyo tobnaad fadiilaةu man mid fadligii salima ka badbaaday min ashirki shirkiga ka badbaaday oo halkee laga qaadanaya taas fadliga uu leeyahy qofka shirkiga ka badbaaday towxiid ku dhintay waman laqiya man laqiya allaha laa yushriku bihi shay-an dakhala aljanna oo qofkii dhintay towxiid ku dhintay shirki isagoo ka badbaaday dhintay janno inuu geliyo xadiidku tilmaamo sheekh duwaysh wuxu uhi liana fi lxadiid ana man salima minhu dakhala aljanna xadiidka waxaa ku jirta qofka shirki ka badbaada isagoo ka badqaba dhinta inuu jannada gelaayo والله أعلم وأحكم بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد